Gudoomiyaha degmada Gaalkacyo Galmudug Cabdiraxmaan Sheekh Xasan oo magaaladaas uga qayb galay shir looga hadlayay nabadda gobolka Mudug ayaa waxa uu dardaaran la wadaagay odayaasha dhaqanka ee gobolka. Shirkan oo ay ka qayb galayeen bulshada degmada Gaalkacyo ee Puntland iyo Galmudug ayaa diiradda lagu saarayaa dardargelinta howlaha nabad dhiska iyo xalinta dagaal beeleedyo kusoo laalaabtay deegaano ka tirsan gobolka Mudug. Gudoomiye Cabdiraxmaan ayaa waxa uu odayaasha ka codsaday in kaalintooda ay ka qaataan dardargelinta nabadda.
waxaan dareemaynaa nabaddii iyo khayrkii la helay inaan seexanay annaguna ku darnay inaan seexanno dadkii fitna wadayaasha ahaana ay weli ku howlan yihiin inay fitno ka dhex abuuraan dadkan ehelka ah oo wada dhashay qaybihii kala duwanaa nabadda odayaashii hooyooyinkii dhalinyaradii waxaa maanta halkaa laisku kiin keenay ee ay weliba lafdhowr yihiin odayaasha waxaad ogtihiin madaxweyneyaasha inay wada hadleen shir halkan lagu galay communikeyu ka soo baxay labada madaxweyne go-aan gaareen halkii lixdan iyo labada odayaasha nabadda ka ahaayeen in shan iyo toban iyo shan iyo toban laga dhigay loo xil saaray guddigii markaa ka shaqaynayey arrimaha nabadeynta ee wasiirada iyo gobolka iyo degmooyinka lahaa inay soo xunaan shan iyo toban iyo shan iyo toban oday soddonkaa xubnood inay garwadeen ka noqdaan nabadda gobolka mudug waxaa loo gal lahaa dhacdooyin horoo isbarkaday kuwa hadda socda waxaasoo dhan in la hor istaago maanta halkaa waxaan ka rabnaa odayaashii iyo socdaalkii in halkaa uu kasii bilowdo hadduu ilaa yidhaah Dhanka kale gudoomiyaha degmada Gaalkacyo Cabdiraxmaan Sheekh Xasan ayaa waxa uu dhaqankan u sheegay waxyaabaha ay tahay inay u istaagaan si loo dhammaystiro nabad dhiska gobolka Mudug.
waxaan u soconnaa shirkan inuu noqdo eriddii albaabkii laga bilaabi lahaa in mar kale nabaddii gobolka jilibka loo laabo soddonkaa oday waxaa laga rabay inaysan maalin iyo habeen kala rawixin ilaa kiisaska la kala guro intii laga gaaro kulanku waa inoo furan yahay waxaan u socnaana waxa weye waxaa ogtihiin beelo isku dhacahyo iyo baawur la dhacahyo iyo ee, hantiyo kaloo la isku haysto iyo ee, waxyaalo dholo la iskaga daba wareegayo iyo ee, aanooyin qaqabiil iyo waxyaalahaas oo dhan waxay salka ku hayaan bulshadan walaalaha oo halka qoys ah in mar walba la isku dayo in dhibaato wixii dhexdooda keeni kara laga shaqeeyo intaasaan rabnaa in la hor istaago intaasaan rabnaa inaan ka midowno intaasaan rabnaa inaan wax yaroo nabadda iyo nacmadii la hele la seexday hurdada laga soo tooso xooggana aan isugu geyno dhacdooyinka noo yaalla odayaashana hormada u noqdaan soddonkooda sidii ay u howlgeli lahaayeenna albaabkan maanta la isku yid baan rabaa inuu noqdo fure Gobolka Mudug waxaa ku soo laalaabtay dagaal beeleedyo maamulada Puntland iyo Galmudug ayaana sanadkan shirar dhowr ah waxa ay ka yeesheen sidii loo joojin lahaa guud ahaan dagaal beeleedyada.